بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين تعالى الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo kontonaad ee tafsiirka qur-aan kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا وبعد آخر كسورة إبراهيم بين مريم آية ستيدي أفرت موقالك قيامه ليه إلى إلى هذا غصو الرمي إيه حالة إنه الرئيس عينك أيتهي يضوان بلان وديار قلو يكعبس yowma maalin xusna bi maxamedow tubaddalu alard dhulkii la doorin doono hayra alard dhulkii hore la yaqaano iyadoon ahayn dhulkii hore la yaqaano mid aan ahayn baa loo doorin doonaa waasamaawaat samooyinkiina waa la doorin hayra samaawaat weeye samooyinkii hore la yaqaano iyadoon ahayn oo dhulkii hore ee jiraya adduunyadii maaha waa mid cusub oo ilaahay keenay kan horena isagaa kala bixiyey ka dambena isagunbaa kala bixinaya waa midaan se isagu wadamo kala googo-an iyo baloodho la kala sheeganayo toona lahayn ee alla u madax bannaanoo sheegashadii gaarka ahayd ka hadhay wabarasuu lilaah khalqigii baa loo soo wada banbixiyey dadkii khalqigii waxao dhan ilaahay baa loo soo banbixiyey wabarasuu khalqigii waa lasoo daba saaray lilaahi alwaaxidi alqahaar ilaaha kelida ah ee awoodda badan ee wax walba dirqiya ayay hor yimaadeen iyagoo noocyo kala duwana wa tara almujrimiina baa ilahay wuli haddaba dembiilayaashii waad arkaysaa yowmaidin maalintaa muqaraniin iyada oo lagu xidhxidhay fi lasfaadi silsilado waa la isku xidhay silsiladana waa ku xidhanyihin intii rabaca ama intii isku qolo ahayba way isku xidhxidhan yihin silsilado adag iyo xadka khatara oo naaran ah waa lagu xidhay saraabiilhum baa ilaahay uhi hugoodu dharka ay xidhanayaan min qatiraan waa daxaa naxaas bal ka war naxaashii meelaha lagu dhalaalin jiray khatarta ahayd dii baa dhar looga dhigay daamurna la yidhi laakiin labaduba way iska ag dhow yihiinoo insaankii kaasaa ilaahay hug uga dhigay leannahu xaaraana buu xidhan jiray huga ilaahay cibaadadiisa uma cuskan jirine waxa uu ahaa kibir baa weheliyey wa takshaa wujuuhahum wejiyaashooda ahlu naarka waxaa daboolaya annaar naar baa wejigooda daboolaysa liyajziya allahu si ilaahay ugu abaaliyo kulla nafsin naf walba maa kasabat wixii ay shaqaysay arrinkana waa abaalmarin ilaahay ma dulmiin ha ka fikirin hana la yaabin oo dhan intaba maxaa waxaa loogu ridaa waa wixii ay kasbadeen ina allaha sariicu alxisaab ilaahay xisaabtiisu mid degdegaysa wey ilahay u isaa sariicu lxisaab xisaabtiisa ayaa dhaksanaysa u xisaab dhakso badan yahay macnaha kuma adkaato sidan bani aadamku ugu dawaqaan kow iyo laba iyo wax kasii badanba ay u celceliyaan ilaahay uguma adkaanayso waxaasoo dhan oo isweydaaranaya oo kala noocnooc oo kala wakti ah oo kala camal ah way u dhib yartay haadaa qur-aankani buu ilahay yihi balaaqun linnaas dadka gaadhsiin buu u yahay xalla wixii la doonayay dad inuu gaadho ee ay u baahnaayeen ilaahay baa qur-aankan ugu sheegay balaaq waa wixii quluubtooda gaadhaya dhegahooda gaadhaya ummadooda gaadhaya qolo walba liyundirakum bihi waman balag cid alla cidduu gaadhada balaaq buu yihi waliyundaruu bihi iyo si loogu digo qur-aanka digniinna waa yahay waliyaclamuu iyo si ay u ogaadaan khalqigu annamaa huwa ilaahun waaxid ilaahay inuu yahay ilaah keliya waliyadakara iyo si ay waantoobaan ulul albaab dadka caqliga wanaagsan leh niyad samaanta leh si ay ugu waantoobaan ay wax ugu qaataan intaasoo faaida qur-aankii waa lay ugu horeyn dadku waxay ilaahay uga baahnaayeen wuu soo gaarsiiyey marka labaad digniin buu bixiyey qur-aanku ciddii jahawareer ku dhici lahaa ama lagoy lahayd ama ilays wax ka dhagaysan lahayd qur-aanku wuu digay midda saddexaad tawxiidka ilaahay buu baray midda afraad quluubtooda ayuu laylyayaa oo aqoon buu siinaya intaasoo faa'iidaba kitaabkan kariimka ay uu leeyahy oo looga maarmi karayn bismi illaahi araxmaani araxiim suuraddan laydhaha iyadu suuratu alxijr ee shan iyo tobnaad aayadaheedu waa sagaal iyo sagaashan kama foga sida suuradda hore ay u hadlaysa umuurtaas suusha caqiidada ku saabsan waxyaabaha qofka lafdhabar u ah inuu rumeeyo iyo inuu camal falo iyo inuu aamino intaba way soo bandhigaysa waxay tilmaami doontaa suuraddu qisooyin dhowraha ay ka mid yihiin qisadii nebi aadam iyo diidmadii uu diiday ibliis inuu u sujuudo iyo ambiyada kale ka dambeeye qaar ka mid ah iyadoo markaa tilmaamaysa qisadaasi cadaawadda ibliis inay abtirsatay oo xilli hore ay soo bilaabantay ahlulkitaabki iyo mushrikiinta iyo gaalada kala noocnooca aragtiyahooda iyo say nebi maxamed uga hor yimaadeen way bayaamin doontaa taasoo daliilo ah in muuqaalka gaalnimadu uu had walbaaha joogay isku mid u yihi bismi illaahi araxmaan araxiim aliflam ra allahu aclamu bimuraadii bidalik waa erayada markaas suuradaha u horeeya mutashaabiha ah la yidhi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah tilka tan soo socota aayaat lkitaab kitaabka qur-aanka aayado ka mida wey wa qur'aanin mubiin wa aayaat min qur'aanin mubiin kitaab waadixahoo cad iyo qur-aan kariim ahoo isaguna wax badan iftiiminaya aayado ka mid ah ayaa idiin soo socda oo ilaahay idiin sheegaya marka had iyo jeer ishaarada noocaasi ay dhacayso macnaheedu waxa weeyaan iyadoo lale dhagaha fura kitaabka sifadan la wanaagsan qur-aanka sidan u cada wax badan iftiiminaya cidina idinkama baahna bani aadamka haddaadtiin idinkaa la idinku talagalay weeye macnuhu waa la dhagaysanaya qalbigu u dhacaya waa la rumaynaya waa lagu camalfalaya rubamaa in badan bay yawadu jeclaan doonaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay low kaanuu muslimiin inay alla rumayn lahaayeen rubamaa iyo rubamaa labadaba waa jirtaa in la shida iyo in la takfiifiyo laakiin qiradani waa takfiif taqliil iyo takfiirba way noqotaa rubamaa in yar iyo rubamaa in badan labadaba laakiin halkan waxa ku wanaagsan sida aimo badan ay marayaan in la yidhaahdo in badan bay gaaladu maalinka qiyaamaha jeclaan lahaayeen inay islaami lahaayeen kuwa gaaladii low kaanuu muslimiin inay ilaahay rumayn lahaayeen bay xiisaynayaan ay jeclaanayeen maalinta ilaahay hortagaan afar baa sanadkiisa inkastoo qaarkood ay tilmaameen inaanu qawi ahayn baa waxa uu sheegaya ahlu naarku marka ay naarta galaan ayay ku dhex arkayaan dad muslimiinta ka mid ahaayo camalkoodii xumaa dartii loo cadaabay waxay leeyihiin sawta a shahaadanaysa inay islaamnimo lahaydeen maxaa meeshii aanu galla idin keenay ilaahay baa dabeedna amar bixinayo wuxuu leeyahy ha laga soo saaro qofkii a shahaadanayo o dhan halkaa waktigaa weeye goorta ay jeclaanayaan low kaanuu muslimiin in iyaguna a shahaadan lahaayeen darhum buu ilaahay yidhi iska daayo ka tagiya kulu ha hafeen waxa ay cunayaan ha cuneen wayatamatacuu ha raaxaysteen wayulhihimu alamal yididiiladuna ha mashquuliso oo ha dawakhiso fa sawfa yaclamuuna hadhowbay garan hadhowtay ogaan doonaan waxa dhaca qofka oo xumaan ku jiroo laydhaa iska dah iska dah macnaheedu waxa weeyaan hanjabaad aada u xeel dheer nimankaa gaaladay ha cuneen oo ha raaxaysteen baa ilahawi yididiilada beentay ku nool yihiinna ha wadeen hadhow bay garan doonaan waxay u nool yihiin waa intaa in waxna la cuno waxna la cabo dabadeedna la isqanciyo inaan cidiba dhaamin intaasay u nool yihin halka qofka muuminkaah uu u nool yahay inuu xaqiijiyo xaqii sahraa ee laga doonayay xuquuqdii iyo waajibaadkii iyo wixii loo abuuray wamaa ahlaknaa maanaan halaagnin min qaryatin magaalo ilaa haddaanu halaagnay walahaa kitaabun macluum kitaab la yaqaano iyagoo leaan halaagnin qolo wal oo ummadahan laydinka warramay ka midihiba waxay lahaayeen kitaab macluuma marka halkaa waxaad ka aragta rasuulna bilaa kitaab ma ahayn ummadina bilaa kitaab ma ahayn ummad weliba waxyina way lahayd rasuulna way lahayd taa macnaheedu waxa weeye ilaahay dadkana arkaysaan ee laydinka warramay ee la halaagay wuu u digniin dhameeyey waa u digniin dhameeyey oo qolana qaflad kumay sugnay bareer baa jiray ay xumaanta u bareereen maa tasbiqu may horu maraynin min ummatin ajalaha ummadna waktigii loo qabtay kamay qadimayn halaageedu kama qadimayn wamaa yastaakhiruun kamanay dib marayn macnaheedu waxa weeye ummadda ilaahay uu balaaqa gaadhsiiyey kitaabka la og yahay uu u dhiibay markii ay beeniyeen wakti cayaman buu ilaahay u sameeyey au dadka uga raaxaynayo waktigii kamanay horu marin kamanay dib marin waa qorshaha ilaahay ee sugan bay taasi tilmaamay wa qaaluu waxay idhaahdeen gaaladii nebi maxamed iyagoo kasoo hor jeedsaday yaa ayuha aladii kan nuzila calayhi dikr qur-aanka lagu soo dejiyayow innaka lamajnuun waad waalan tahay bay idhah subxaana allah low maa ta'tiina oo miyaad noo keentid bay idhahdeen bilmalaaikati maad noo keentid in kunta min ashaadiqiin haddaad run kuwa runta sheegaya ka mid tahay oo aad dadka xaqaa'iqa sheegaya ka mid tahay malaa'ig kula socoto malagnimo loo garanayo maxamed u markhaati furaya maxaa loo arki waayey bay idhahdeen sidaasaa nebi maxamed lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam intay afka ula kala baxeen warbaahintoodana ku jeediyaan baa waxay idhaahdeen waxyigaad heshay waad ku waalatay waad ku waalatay sidaasuu ka dhigan yahay qofka liitaa qofka saxiixa ah ee saliimka ah ee ummadana hagaajinaya wuu la waalan yahay wanaagguu sheegayaana waali unbuu ugu muuqdaa innaka la majnuun marka waxa aada la waalatay bay leeyihin dikriga lagu soo dejiyayo qur-aanka wax kale oo aydhan karaan ma jiro laakiin bal siday isu qabanayaan qofka xikmadani uu kasoo butaacay ee iyaguba ay keeni kari waayeen iyo nin waalan oo la yaqaano inaan lababa isugu dhicin qofka waalani tacbiir ama hadal isku toosan ma yidhaahdo waalida caadadeeda waxaa ka mid a qofku markuu meelaha marayo horta inuu isagu keligii isla hadlo waxaa labaadoo ka mid a inaanu keeni karin hadal isku toosan waa astaamaha junuunka qur-aanka kariimkaa ee saddex iyo labaatan sano soo degaya wax iska hor imanaya aan lahayna wuu keenay nebigu caleyhi salaatu wasalaam haddana waa ka waxa qof muslima laga sheego iyo waxa qof muslima gaal uu ka qoro intoo dhamiba waa waa aragtida noocan aragtida noocaas maa nunazilu lmalaaikata buu ilaha yidhi malaaigta soo dejin mayno ilaa bilxaqi un baanu ku keenaynaa xaq un baanu kusoo dejinayna cadaab iyagoo la socda wamaa kaanuu may noqdeen idan haddii malaa'igta la soo dejiyo mundariin mundariin kuwo loo kaadiye ummadahaas may noqdeen ummadaha looma kaadiyen macnaha nasku wuxuu tilmaamayaa malaggoorta uu imanayaa waa maruu cadaab la socdo marka uu malagu imanaya waa maruu cadaab la imanaya haddii malaa'igta ilaahay ay xaqii iyo cadaabkii keenaanna dee waa lagu hurgufayaa un ee loo kaadin maayo marka ka maqnaanshaha malaa'igtu iyagaabay dan u tahay inaa anagu buu ilahay yihi naxnu anagu nazalna dikr qur-aankan annagaa soo dejina wa inaa anagu lahu isaga la xaafiduun kuwa ilaalinayaanuna kuwa ilaalinayaan nahay baa ilahay marka adikr sida aayadda hore iyo aayaddaniba ay tilmaamayso waa ismun min asmaa'i alqur'aan magacayaasha qur-aanka waxaa ka mid ah dikr sidaa daraaddeed ayaa marka la xusayo addaakir waaddaakira qofku goorta uu ka mid noqonayo dadka ilaahay xusa waxa uu akhriyayo waxa ugu horeeya qur-aanka kariimka ah wax ilaahay lagu xuso oo markaa la akriyo loogu dhawaado kitaabkan xaggiisa ka yimi baa ugu wanaagsan ilaahayna ballantaasuu qaaday sidiisu wuu ilaalinayaa ummaddana dabcan waa ku ilaalinaya oo iyadoo uu inoo qoran yahay qur-aankeenan kariimka ah ayaa haddana mar walba waxaa jira intaasoo milyan oo muslimiin aho xafidsan oo laabahooda uu ku jiro waxyaabaha uu kitaabkan qur-aanka ahi layaabka uu ku leeyahay bay ka mid tahay iyo ballanqaadkan ilaahay oo caalamka la arkay inuu xaqiiqo noqdo uu ka hirgalay xataa ruusiya ama meelihii jumhuuriyadihii ruushka ee shuuciyiinta ahaa dadka muslimiinta ah ee ku dhex nool qaar bay gaadhay in caruurtooda ay bari jireen qur-aanka habeenkii ila lama ogolayn waxay ku bari jireen underground meel sagxadda dhulka hoostiisa ayaa habeenkii marka la seexdo ayaa caruurtooda qur-aanka qaybsiinaya subaxiina iskuulku tegaya lama yaqaano wuxuu barto sidaasaa dabeetana dad xadiidkii yaqaano oo qur-aankii yaqaana ay kasoo baxeen markii shuuciyaddu burburtay taasi waxay tilmaamaysa ballanqaadkan ilaaha oo jira gaalada laftigooda waxay qiraan waxyaabaha qur-aankan ama kitaabka dadka muslimiinta ah haystaan uu kaga duwan yahay kutubtii hore tilmuudka yahuudda iyo bibalka nasaaradaba in ay tahay iyada oo sidii uu nebiga ugu soo degay calayhi salaatu wasalaam uu yahay oo aan waxba iska bedelin taasi way qirayaan iyaga laftigoodaba iyagoo arkaya kooda de intaasoo jeer in lasii jeediyo lasoo jeediyey oo lagu murmo qoloba say doonayso ay u qortay وآياتكيسا يجسسكي ستونا عهد القديم والعهد الحديث أنا اسكم لها هنا يكلا دويهين وحيالها إلهي أمدا وكو كرامي أي كامتها سيابها إلهي وإلالي وكمدي هاي إن لغدي وكتاب كان كريم كاي كسو دغو لغدي عربي هاي إلا ما أنت أي تهي مد سيديري أولو لغا تجين لأن خصوصا هوري kutubtii lagu soo dejiyey luqadii ay ku qornayd wax badan baa laga tegay oo isbedelo ku dhacay marka ilaahay baa ballan qaaday haddii dadku ay dabada iska dhigaan iyo hadday ka tagaan iyo hadday ku camal fali waayaanba ilaahay waa ilaashanayaa kitaabkan iyo diinta taasaa markaa waxa ay caddaynaysaa in muqadasnimadiisu marnaba aanay meesha ka baxayn kitaabkan kariimka ah haddii dadku ay khaldamaan ficilkoodu wax saameyna kuma laha isaga isaga waa mid muqadas ولقد ارسلنا ابو لهيد حقيقه نبي وانو درنا من قبل كهرتا نبي محمد رسول بانو درنا في شيع الاولين امضيه هره كوخهودي امضيه هره قيب سنا waxaanu dirnay rusul shiica macnaheedu waa intii isku fikrad iyo isku diin iyo isku mawqif waa shiicada qaybihii kala duwanaa qolo walba rasuul baa loo diray had walay joogeen iyo meel walay joogeenba وما يأتيهم من رسول رسول ما يمنين إلا كانوا به يستهزئون ويكون الليل ترينون مسكو صلاة صحف رسول ولا يمادة كعما فران لقو مسور دويني روقنا لو مدق ترين أبحنا لو مدقلين لكن وحي هيرون وير يهتوم عري يدول بله أفي أدين بله تاسم بلقو هاي مركا لقفصو هل كيوم بردنا كفتي ودافاسة رسول شكو خطنتين shaydaanka iyo ehelkiisu xaqa iyo ehelkiisa marna soo dhoweyn maayaan wey marka sidaa nabiga loola hadlayinbaa dadka muslimiinta had walba ee aynu ku jirno ilaahay u dhiiri gelinayaa moralkana u adkaynayaa sunnadii jaariga ahayd ee soo soconaysayna u tilmaamaya kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qawmun taaquun kadalika sidaasaanu naslukuhu u gelinaynaa buu lahayidhi fii quluubi almujrimiin dembiilayaasha qalbigooda laa yu'minuuna bihi rumayn maayaan waqad khalat waxaana tagtay sunnatu lwaliina ummadihii hore jidkoodii waa furan yahay waddadii ilaahay uu mariyey halku ka tuuray way caddaho waa cayimantay marka naslukuhu damiirka ku jiraa waxa uu noqonayaa istihzaaga istihzaaga kitaabka ilaahay lagu dheeldheelaana waa gaalnimo marka kadaalika sida kuwaa gaalada ah qalbigoodii ay u gashay inay qur-aanka iyo kutub in kutubta lagu soo dejiyey ay ku dheeldheelaan naslukuhu kufrigaa waxaanu gelinaynaa iyo gaalnimadaa fii quluubi almujrimiin dembiilayaasha qalbigoodii gaalnimun baa gashay sida kuwaa horeba ay u gashay marka naslukuhu waa waxaa halkaa laga fahmaya waa gaalnimada kitaab ilaahay oo lagu dheeldheelo oo la xaqiro oo la yidhaahdo waktigan dadka ma anfacayo mid laga guuray weeye wax ka cusub baa la helay waxaasoo dhan oo la daldalo waxay gaalada iyo ehelkoodu sheegaan waa gaalnimo kuwa hore qalbigooday gashay mujrim walba qalbigiisay galaysaabaa ilahay wey laa yuuminuuna bihi mana rumaynayaan qur-aanka walow fataxnaa calayhim baaban haddaanu albaab ballaqna buu lahay oon furno min asamaai xagga kore albaab haddii laga furo fadalluu ay noqdaan fiihi isaga yacrujuuna kuwa fuulaya ay gaaladu noqdaan la qaaluu wuxuunay odhan lahaayeen innamaa sukirat wuxuunoo la banado la xidhay absaarunaa indhahayagii waa la xidhay bal naxnu annagu waxaanu ahayn qawmun qolo masxuuruun la falay maanu silanayna maanaan hagaagsanayn halkaa waxau nasku tilmaamayaa markaanu loo qorin insaankan iimaan iyo taqwo markaan loo qorin sinaba kuma hanuunayo haddii wax kala daayo wax khaariqulcaadaa la siiyo oo layaab badan oo cirka ay u baxaan albaabada samada mid ka mida loo fura sidii nabiga habeenkii micraajka loogu furay calayhi salaatu wasalaam dabeetana la yidhaahdo waxyigu xaggan uu ka yimaadaa tanaa markhaatiyo mucjiso ah oo halkaa la tusiyo way dafirayaan dafiraadoodaasina laba mid bay noqonaysaa inay inay idhaahdaan indhahan wax ka arki weyne inay iyo inay idhaahdaan waa nala sirxay labada hadlimo innamaa sukirat absaaruna bal naxnu qawmun masxuuruun heerkaasaa marka nasku tilmaamay inay gaadsiisan tahay diidmadooda markaa ilaahay isku sib u ogsoon yahay waxa dhacay iyo waxa dhici doona iyo waxa aan dhicin iyo waxaan dhacaynin isku sibuu ilaahay waqtoon iyadoo inta looba yeelin oo looba furinba xagga kore ayaa dabeedna ay saa yidhaahden iyadoo maanta aynu arkayno oo xagga kore ay uba baxeen berigaa dayuurada iyo dayax gacmeed iyo wax hawada lagu mara midnama jirin oo ay arkeen cajaa'iba qudrat illaah ilaahay awooddiisa la yaabka badan ay arkeen oo hawada sawirada aada aragtay laga qaadayo ee ilaahay uu suuro geliyey ayaa haddana inamaa sukirat absaaruna bal naxnu qawmun masxuruun bay taagan yihin kol haddii waxay ka kororsanayaanba aanu jirinba walaqad jacalnaa waxaanu yeelnay buu ilahay yidhi fi samaai xagga samada samada buruujan baanu yeelnay buruuj marka buruujtu xidigahana waa lagu fasiray meerayaashaasi meelaha iyo manaasisha ay degaanna waa lagu fasiray burjiguna waa shayga sida weyn u muuqda aynamaa takunuu yudrikkum lmowtu walaw kuntum fii buruujin mushayada walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa macnaha hamuujinina jirkiina marka xidigo si waaweyn u muuqda iyo manaasil ay leeyihiin ayaa la ku qurxiyey caalamka kore iyo samada wazayanaaha samadii waanu qurxinay linaadiriina dadka eegaya kuwa eegaya saasay ugu quruxsan tahay saasay awoodda ilaahay ugu muuqanaysaa cajaa'ibtana ay u arkayaan waxafidnaahaa waxaanu ka ilaalinay samadii min kulli shaydaanin rajiim shaydaan kastoo marjuuma marjuum naxariistii ilaahay laga fogeeyey oo ilaahay nacdashiisu ay ku dhacday kaasina uu ka fog yahay oo xidigahaasa ilaahay sawaarikhdaasi ku ilaalinaya samada إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رسدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا إلا من مدمويان استرق السمع استرق صواب صدا صحرة السمع أي المسموعة شيء الله مقلعيه الملائكة إسليهين مد كلمة كصواب صدا فأتبعه أراعه shihaab mubiin gantaal iftiimayo holcaya uu ka daba yimaaduu ku dhaco marka ayadda waxay kasoo reebtay shayaaiintu inaanay xagga kore caalamka kore waxba kasoo dhagaysan karin laakiin way dhici kartaa inay wax soo yaro dhuftaan oo dabeetana ilaahay sidaa uu kusoo galo sawaarikhdiisa nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy sida xadiidka saxiixa ay uu tilmaamayo way dhacdaa malaa'igtu ereyada ay isleeyihiin iyo waxyaabaha aan weli dhicin ee ilaahay uu qadaro iyaga la ogeysiinayo in wax ka mida ay shayaadiintu intay istuu fuulaan soo dhegaystaan laakiin markuu kelmad soo maqlo ku saabsan qeybka iyo waxa mustaqbalka dhici doona ee malaa'igta ilaahay uu xil saara ay isweydiinayaan kelmaddaa wuxuu ku nabaa shaydaanku sagaal iyo sagaashan imisay noqonaysaa boqol boqolkaasoo uu wado macnaha mid run ah iyo sagaal iyo sagaashan beena ayuu keenayaa kii faaliyaha ahaa ama rawxaanta lahaa ee lagu soo degi jiray buu wada xambaarinaya wuu waramaya midhkiibaa dabeedna la arkaya dadku beentiisii faraa badnayd eegi maayaane midhkaasay ku rumaysanayaan odhanaya berigii wixii uu sheegay qofkan waatii la arkay walarda dhulkiibuu ilahay yihi madadnaahaa waanu kala bixinay wa alqaynaa fiihaa waxaanu ku tuurnay rawaasiyo buuro ayaanu ku qotomaynay wa ambatnaa fiihaa waxaanu ka soo saarnay dhulkii min kulli shayin wax walba mawsuunin dheelitiran oo isu miisaanan waa awoodaha ilaahay aadka u layaabka badan iyo suncooyinka iyo farsamooyinka caqiidada qofka u dhisaya rubuubiyada allana aada kuu tusinayo ilaahay rabbinimadiisa marka dhulkiibuu ilaahay kala fidiyey si aanu u dhaqdhaqaaqin baa uu buuraha ku taagay mufasiriintii hore rag ka midii waxay leeyiin xataa haddii ay kurawiya tahay ama sida kubadda oo kale way iska tahay un madadnaaha liannahu masaafada ay leedahay oo weyn awgeed ayay ku qarsanaysaa wareegeeda halkaa ilaahay uhi min kulli shayin mawsuunin shay wal oo miisaaman waxalla waxa baxayo o dham iskama baxo iskamana socdo waktigu baxayo iyo meeshuu ka baxayo intuba way miisaaman yihin qadar bay kusoo baxeen min kulli shayin wa ambatnaa fiiha markaa dhulkii baynu yidhi wa ambatnaa fiiha waxaa kaloo lagu macnayn karaa waxaanu ka soo saarnay buuraha laftigoodii ila rawaasidu waa buurihii min kulli shayin mawsuunin wax badan oo la miisaamo macdantii kala duduwanayd dahabkii iyo lacagtii intaba buurahaasaa laga soo qodaya iyadoo la miisaamayo wajacalnaa fiihaa dhulkii waxaanu yeelnay macaayisho waxyaabo lagu noolaado waman cidna waanu ku abuurnay lastum idinku aydaan ahayn lahu isaga biraasiqiina kuwa raashima wacduu kii ku dul nool ilaahay uu ku sameeyey ku sallaxay oo uu ku diyaariyey macaayish waa waxyaaba aynu ku noolnay waxyaabaha aynu ku noolnahay ee faraha badan ee kala duduwan wey ee barwaaqada ah ee laga guranayo dhulka guudkiisa ayaa ilaahay uu ku diyaariyey waman lastum lahu biraasiqiina mantu inkastoo loo isticmaalo waxa caqliga leh haddana iminka wax caqli liya waxaan caqli lahaynba way noqonaysa wax badan oo idinku aydaan arsaaqin oo dhulka ku guud nool oo macaayish iyo dhaafisiinaba isna jira macaayishtu waa wax ilahay idinku raashimo wamanna waa manfac bay idin yihiin aydaan idinku arsaaqin oo dhulka lagu dul abuuray adoomihii xoolihii noolaa ugaadhii wax alla waxaasoo dhamina ilahay baa halkan idinku diyaariyay iyagana wain min shayin buu ilahay idhi shay ma jira ilaa cindanaa khazaainu agtayadu ahaadeen qasnadihiisa wamaa nunaziluhu ma soo dejinayno shaygaa ilaa biqadarin macluum qorshe cayiman un baanu kusoo dejinaynaayo habaysan buu ilahay marka qasnadaha arsaaqada iyo naxariista intoo dhan bay ilahay agtiisa yihin isagaa siduu doona u bixiyo bani aadamna gacanta kuma hayo kana cunaqabatayn kari maayo qadar cayimanna way kusoo degaan hadday roobka tahay iyo hadday risqiga tahay intaba wa arsalnaa waxaanu dirnay buu ilahay yidhi alriyaaxa dabaylihii lawaaqixa iyadoo ururinaysa daruuraha lawaaqix iyadoo xambaaraysa faanzalnaa min asamaai xagga kore waxaanu kusoo dejinay maan biyo ayaanu kasoo dejinay marka hore lawaaqixdu talqiixu marka hore waa bacriminta labadii geeda kii laba iyo kii dhedega la isdhex mariyo marka daruurihii kolka ay soo ururiso dabayluhii ay soo qaado waxay ka dhiganta sidii wax rimisoo kale ilahay baa ku ururiyey faasqaynaakumuuhu waanu idin waraabinay wamaa antum lahu bikhaasiniin idinku ma tihidin kuwa kaydiye ogaada ilaahay wuu soo shubay dabeedna markaasuu dhulkii idin geliyey waxaa laga faa'idaysanayaa aayadda arrin gadaal la ogaado ah almiyaahu aljawfiya min almiyaah annaazil min alsamaa biyahan dhulka hoostiisa riigagu soo saaraya inay xagga korun ka yimaadeen marka ilaahay baa khasaanadiisa iyo kaydkiisa inoo dhigay oo soo shubay wainaa anagu buu ilaahay yidhi lanaxnu anagu nuxii wa numiit annagaa wax noolaynayna waxna dila wanaxnu lwaarisuun annagaana dhaxlayna oo ilaahay mar walba isagaa lahaaye khalqiga iyo waxay gacanta ku hayaanbe waa sidee dhaxalkaas macnaha intii sheegasha ay iska jiraysay ee dadka qaarkood ay kala sheegsheeganaya sheegashadii baa meesha ka baxaysa waa dhaadasha ilaahayba awooddiisa ku dhaartay tabaaraka watacaala ku dhaadanaya walaqad calimnaa waanu ogaanay buu ilaahay waa ogaanaynaa almustaqdimiina kuwa horu maraya minkum idinka mid a walaqad calimna almustaakhiriin iyo kuwa idinka mida dib maraya macnaha suuradda waa suuradaha tafsiirkooda isku noqnoqda ameerayo badanoo luqaabaa ku badan kuwa horumariya iyo kuwa dib maraya waxa ay tilmaamayaan bay leeyihin culimadu qofka dadka khayrka ku qadiman ee horumaraya horusocodka iyo kuwa dib u socodka en waxba kororsanayne baadegay labadaa ilaahay wuu kala ogyahay horusocod iyo dib u socod maaha kii shuuciyaddu sheegi jirta ee mabaadida kufriga aadka u badsan jire kacanada ka dheerayn jiray ee waxa weeye qof ku horu maray khayrka iyo mid ka dhacay oo dib maray sidaa daraaddeed bay ku fasiraan safka hore dagaalka iyo safka hore salaada iyo nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu aada u dhiiri gelinayay dadku hadday ogaan lahayn adaanka iyo safka hore salaada waxa ku sugan haddaanay si kale u helaynin inay u qori tuurtaan mooyaane waa yeeli lahaayeen marka safka hore dagaalka dadkaan baqayna qadiman iyo cibaadada iyo khayrka iyo kuwa dib bara ilahay uu kala ogsoon yahay riwaayadu ma sugmin amaba waa iska liidataa odhanaysa inkastoo kutubaha mufasiriinta ay ku sugantahy ragga qaarkood oo nabiga la tukanaya caleyhi salaatu wasalaam ayaa si aanay dumarka u arag xagga hore mari jiray oo mustaqdimiin ahaa ragga qaarkoodna si ay u arkaan bay xagga dambe mari jireen oo mustaakhiriin bay ahaa mada asxaabta uma cumanto taas dee xaajis baan udhexayn labada safka ragga iyo ka dumarku way isku daba tukan jireenoo waxba uma dhexayn jirin waina rabbaka ilaahaagu nebi maxameda huwa yaxshurum isagaa khalqiga soo tubi doona inahu xakiimun caliim isagaa wax walba ogsoon oo shay walba xikmad u yeela waa xakiim xakiim xikmad buu leeyahy shay walba meesha ku haboon buu dhigaa walba waa ogsoonyi dabeedna ilaahay wuxuu ka warramay xikmadiisa aadka u qiimaha badan iyo cilmigiisa xeesha dheer ee la xidhiidha abuurka asalkeenii aadam abulbashar iyo halkuu ilaahay ka abuuray inuu isagu ogaa waxa ka soo bixi doonay arrin dheeraadahoo aynaan ogeynba aqoontiisa laynoo soo gudbinaya walaqad khalaqnaa waanu abuurnay baa ilaahay uli alinsaana bani aadam aadami aadam ayaanu abuurnay min salsaalin min xama-in masnuunin doobo muuqaaladaa leh ama sidaa u kala duwan min salsaalin min tiinin salsaal dhoobo qabalan min xama-in mid madow ka timi masnuunin isbedeshay oo salsaalku waa dhoobo sanqanaysa xamuuna waa marka ay isbedesho dhoobadaas xagga midab ahaan masnuunkuna waa inay ur leeday kolkaas qur-aanku wuxuu tilmaamay turaab tiin salsaal xama intaba waa tilmaamay waa marxalado uu maray aada markii la abuurayay turaab buu ahaa ciid iska qalalan dabeetana waa la qooyo tiin buu noqday markaasaa muddo la dhigay kolkaasay noqotay dhoobo xama oho madow oo urteeduna isbedeshay ilan jir iyo dhiig baa kasoo socda meesha ah muddo kadib ba haddana la engejiyo salsaal bay noqoto ruuxdiida kadib lagu afuuro waktiyaashaas waktigu ilaahay sheegay hal ataa cala linsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura waxaa aadam soo maray wakti aan ahaynba wax la sheegaba waktiyaashan la cajiimayay waljaanaka jaanka la yidhaahdo khalaqnaahu waanu abuurnay min qablu aadam ka hor min naari samuum naar holcaysa jaankaasi waa aabihii ibliis ama waa ibliiska laftiisii magac kaluu leeyahy marka naar holcaysa samuum naarad khafiifa baa laga abuuray malaa'igtana nuur baa laga abuuray bal saddexdaa khalqi adigu iseeg midkaasi waa dhoobada noocaase radsan waa ka meeshan loo xil saaray haddana inuu camiro midkanina waa nuurkan midkanina waa naartan midkan nuurka ahi khayr buu la nuurayaa kan naartiina khayr buu la ololayaa kan u dhexeeyaana waa dhankuu leexdo inuu nuuro iyo inuu naarmo waa labadaa miduun dee bani aadam aadamkan udhexe aadamahan udhexeeya waaid wakti xus nebi maxamedow qaala rabuka ilaahaagu uu ku yidhi lilmalaa'ikati buu ku yidhi innii khaaliqun basharan jidh baan abuurayaa min salsaalin min xama-in masnuunin baan jidhka abuurayaa waa jidhkaa maanta aynu leenahay baa dhoobada noocaasa laga abuuray alla wuxuu yidhi isagoo malaa'igtii la hadlaya fa idaa sawaytuhu marka aan isku simo wa nafaktu fiihi min ruuxi ruuxdaydana aan ku afuufo sawaytuhu markaan jidhkiisa dhammaystiro ee ruuxdana ku afuufo waa uma anshanaahu khalqan aakhar waa abuur kale faqacuu dhaca lahu isaga saajidiin idinka u sujuudaya qacuu haddii la yidhi faqacuu macnaha waa in fooda la dhigo qowlka odhanayo foorarsada baa la yidhaha meesha ka baxaya haddii la yidhaha hala dhaco macnaheedu waa in la foorarsaday sujuuddaasi mid cibaado mahayne mid ikraam iyo ixtiraam bay ahayd malaa'igtana kolkuu ilaahay saa u tilmaamay inuu basharka abuurayo waa cilmi uu kordhinayo iyo amarkan si ay u qaataan fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtii say u dhammaayeen iyagoon kala hadhin way sujuudeen sida mudakarkaay u sujuudeen kulluhum ajmacuun ayaa intaba sii akidaya ilaa ibliisa midka la idhaahdo mooyaane oo isaguna dee aan ka mid ahayne meelahan uun taagtaagnaa abaa wuu diiday an yakuuna maca saajidiin kuwa sujuudaya inuu raaciyo wuu diiday macnaa cadaawaddu halkay ka soo bilaabantay baaba laguu sharxayaa ilaa waxaa taariikhda la idhaahdaa wax badan buu ayuu ku bari karaa marka isaguna malaa'igta kama mid ahayn maadaam dee la yidhi markiisa horeba jaamba uu ahaa maadaam la yidhi dee abuurkoodii baa kala duwan qaala markaa ilaahay baa yidhi yaa ibliisu maalaka maxaa kugu dhacay ee kuu diiday maalaka anlaa takuuna maca saajidiin maa laka ayu shayin sabata lak wayamnacuk an takuuna maca saajidiin maxaa kaa joojiyay inaad sujuuddo kuwa malaa'igta aada raaciso qaala lamaa kun buuri ma ihi liasjuda midu sujuudaya libasharin khalaqtahu jidh aad ka abuurtay min salsaalin min xama-in masnuunin dhooba waxaasoo dhan ah midka anugu lagama yaaba buuri layguma hadleeya kaa sujuuddiisa mid kaloo sujuudi waayo salaada tukan waaye ama ha isreer magaaleeyo ama gaalada ha ku daydo ama ha isxariifiye noocan unbuu leeyahy qofka aan ilaahay u sujuudayna muslim sheeganaya waa kanun muuqaalkiisu waa kan qaala markaa waxau ihi fakhruj minhaa ka bax malaa'igta fa innaka rajiimun waa lagu fogeeyey arrinku halkaasuu ku dhacay wa inna calayka dushaaday ahaatay allacnata cadho alleh ilaa yowmi ddiin ilaa maalinka khalqiga ilaahay u abaalmarinayo oo naar dee lagu turi doono cadhadaasi way ku haysata dabeetana wuxuu arkay inuu guuldaraystay oo wuxuu isinuun haddaba rakaab samaysa towbadkeeniya waxaasi ma jiro oo dee taladii saasay ku dhammaatee wuxuu isku dayay haddii aad jabto in la wada jabo ma jeceshahay buu ka duulay qaala markaa waxau ihi rabbi ilaahaygiiyow faantirni ii kaadi ilaa yawmi yubcathuuna ilaa maalinka lasoo noolaynaya dadka kuwa hore dhimanaya ha igu darina iga daa qaala wuxuu ihi fa innaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinayaa tahay ilaa yawmi alwaqti almacluum ilaa maalinka ama waktiga la yaqaano waktiga cayiman ee la og yahay ee cinda allaahi ku cayiman oo ah marka tan laga wada salabayn doono jin iyo insiba waktigaa wuu raacaya inta hore geri kuma imanayso qaala markaa dabeedna wuxuu ihi kolkuu taa isku hubsaday rabbi baabuu leeyahay marka bani aadamkii dar ka daraaba jiro oo dee iyagu rabbina aan lahayn qaar soomay soo bixin la rabbi ma jiro wax rabbi la yidhaha ma jiro wax waliba dabeecadda un dabeecaddunbaa saa tiri ibliis way kasii shisheeyeen isagu rabbi baabuu leeyahay qaala wuxuu idhi ilaahayow bimaa akwaytanii ambintaadi ambisay sababteeda la uzayinanna lahum fi lard dhulkaan u qurxin doonaa wala uqwiyannahum ajmaciin dhammaantood waan ambin doonaa ilaa cibaadaka addoommahaaga mooyaane addoommahagaasoo minhum ka mida ilmo bani aadam addoommaha almukhlasiina la hufay ee la haadiyey xumaanta ku yar tahay ee ku hoggaansan kuwaa mooyaane ballantaasuu dee isaguna qaaday midkaa isaga ee ibliis la yidhaahda law zayinana lahum fil ardi marka ay sharxayaan culimada mufasiriintii hore waxay leeyihiin dhulka ayaa aan idiin qurxin doonaa buuhi ibliiskuyoo macsiyada dhulka dhexdiisa iyo shahawaadka iyo nicmada taallaun baan idiin qurxin oo aakhiro iyo janno iyo idinku ilaawi doonta laakiin waxaynu imika arkaynaa dhulka laftiisii oo dee dadkii loo qurxiyey oo berigii hore waxaa la isku habaari jiray ciiddaa cun laakiin ciidda lafteediibaaba la isku laayeyba oo dhulkiibaa dadkii loo qurxiyey markaasaa lagu waashay bawaalkii geelii la kala qaadi jiray isagiibaa bedelay kullu dalik waa ballantii shaydaanku uu qaadaydaa dadka inooga muuqanaysa marka aayadda daahirkeeda un la eego dhulka un baan u qurxin doonaa dadkii waa lagu dhegi oo dirham iyo danaaniir bayadunbaa laga raadin doonaa marka halkan waa burushkii shaydaanku mariyaa muuqanaya qaala dabeedna ilaahay waxau ihi haadaa kaasi siraadun jid weeye calaya mustaqiim haadaa siraadun kaasi waa wado mustaqiimun toosan calaya ilaya xaggayga ahaaday macnaha in ay kaa badbaadaan addoommaha mukhlasiinta ahi waa midh aan ballan qaaday ama haadaa hanuunka ay heleen dadkaa mukhlasiinta ahi waa jid toosan oo aniga addoonka ay soo gaadhsiinaya ama haadaa ikhlaaskaas daacadnimada noocaasihi waa jid toosan oo aniga isoo gaadhsiiye addoommaha marka islaamnimada iyo iimaanka ay ku hanuuneen mukhlasiintaas iyo ibliiskaga hadheen ayuu siraadun mustaqiim tilmaamaya waa ka aynu ilaahay baryay inaynu leenahay ihdina siraada almustaqiim ragcad walba ina cibaadii baa ilahay uhi addoommahayga laysa laka kuma sugnaanin calayhim dushooda suldaanun awood kuma lihid ma dirqii karti ilaa man mid unbaad ku guulaysan doontaa itabaca ka ku raacay oo min alghaawiina kuwa anbadaya addoommahaygaanaa kaa hili doona ka anbadayna adigaa yaqaana ee kaxaysa wa ina jahanama naarta la yidhaahda la mawciduhum ajmaciin waa halkan u yabahay see u dhan yihiin ajmaciina dee addoommahoo dhan maaha laakiin waa ajmac ajmaciin alghaawiin kuwa hallowsan dhammaantood lahaa waxa ay leedahay naartaasi sabcatu abwaabin toddoba albaab ayay leedahay ama toddoba dabaqadood darakaat nacuudu billaahi minha likulli baabin albaab walba waxa u sugnaaday juzun maqsuumun minhum juzun maqsuumun qayb cayiman oo minhum gaalada ka mid a ama minhum haawiinta ka mid a kuwa anbaday ka mid a albaab waliba waa kala suntan yihiinoo dee qolobo heer bay gaadhsiisan tahay marka qayb cayiman baa albaab walba ku qoran oo la gelin doono dad gaarahoo ilmo bani aadama kaw fudud kuwa dee muslimiinta ahee markaa ilaahay uu ka dhaafi waayey dembigiiyo macsiyaday galeen xumaantoodu badatay ka u hooseeyana ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar ina almuttaqiina dadka alla rumeeyey fii jannaatin wacuyuunin ila biyaahi iyo waxay ku sugan yihiin beero udkhuluhaabaa ilaahay uu leeyahay gala bisalaamin aaminiin nabadgelyo ku gala bisalaamin ku gala iyadoo laydin salaamayo aaminiina idinkaoo degan wanazacnaa waxaanu ka safaynay baa ilaahay uli oo aanu ka siibnay maa fii suduurihim laabahooda wixii ku sugnaa ahluljannaha oo min hilli na naxli ah naxligii iyo nudubtii iyo nacayshyihii laysu hayay ee dadka qalbiga isugu jiray qofkaa wax wax kastaba ha ahaado nicmo kasta iminka haddaad haysto wax walib aada haysto dee halkan inta aada joogto lama waayo qaar aada u caraysanta qaar mar walba a kala weji dad baysaan oo aragoodu ku dhibayo oo naxligoodu laabta ku hurinayaa badan halkaa waa laga nasta ikhwaanan bayin kuwa walaala calaa sururin mutaqaabiliin sariiray ku sugayin iyagoo iska hor jeeda oon isu daba jeedinin laa yamasuhum fiiha nasab ilaahay baa waxau ihi tacab dhibaato iyo rafaa diif ma soo gaarayso wamaa hum minhaa bimukhrajiin lagamana saarayo laga tukaan tukin maayoe halkaasay ku habsadeenay ku degeen nabi cibaadii buu ilahay yidhi addoommahayga waxaad u warantaa qisooyinka loo sheegay annii ana alkafuur raxiim anigu inaan ahay ka dembiga dhaafe ee naxariista u sheeg wa anna cadaabii cadaabkaygu huwa alcadaabu laliim cadaabka kulul inuu yahay ee ku walba ka kulul kaa u sheeg addoommahayga nebi maxamedow marka taasi waxa weeyaan addoommuhu ha ka cabsadeen ilaahay cadaabkiisa oo khawf ha jiro hana rajeeyeen ilaahay dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisa oo raji ha jiro yajmacuuna bayna alrajaa'i waalkhawf sidaasaa qofka noloshiisa ku dheeli tirmi kartaa iyo camalkiisa wanabihum buu ilahay yihi waxaad uga warantaa can dayfi ibraahim qaybkii soo socday laynooga warranyay qaybkii tagaa laga warramaya iyo cadaabkii ilaahay uu ku riday kuwii hore nebi ibraahim martidiisii ka waran id dakhaluu calayhi markay usoo galeen martidanina waa malaa'igtii u socday inay halaagaan reer luud luud qoladiisi fa qaaluu waxay yidhaahdeen salaaman waa ku salaamaynaa bay yidhaha nebi luudow qaala wuxuu uhi innaa minkum wajiluun waabaan idinka cabsanaynaa macnaa inay khoof u socdaan buu mooday markay raashinkii cuni waayeen qaaluu waxay yidhahdeen laa tawjalha cabsanin innaa nubashiruka waxaanu kugu bushaaraynaynaa nebi ibraahim haddaate bighulaamin caliim walad oo aqoon leh waa isxaaq wey kaasaanu kugu bushaaraynay bay idhaha qaala wuxuu idhi abashartumuunii miyaa ii bushaarayseen calaa an massaniya alkibar iyadoo gabow i taabtay oo da-dii lagu dhalayayba aanan gaadhin fa bima tubashiruun oo see igu bushaarayseen buui bal bashaaradaa ka warrama i yar dhaadhiciyo ama halkaasi baacbaacin bay u baahan tahay buu leey qaaluu waxay idhahdeen basharnaaka bilxaq xaq baanu kugu bushaaraynay oo waa bushaaro xaq ku dheehan oon la waayayn falaa takun min alqaanitiin kuwa dee quustaha noqonin ilaahay cidda uu doonayo wuu u furaaye adigu ha quusan baydha daadaaduba ha weynaado qaala waxau ihi waman yaqnatu waman yaqnatu min raxmati rabbi wamaa yaqnatu bay ka dhigantay mantaas kama quusanaya naxariista ilaahaysa ila daalluun kuwa aan baday unbaa ilaahay naxariistiisa ka quusanayana kuwaa ma ihi idinka aqbalay wey qaala markaa wuxuu ihi famaa khadbukum ayuha almursaluun kuwan lasoo dirayo arrinkiinu waa maxay khadbigu waa arrinka weyn kolley wax yar lama socotaan ciddan aan arkayaae laydinsoo diriye bal waxaa la socotaan ii sheega qaaluu waxay yidhahdeen innaa ursilnaa ilaa qowmin mujrimiin qolyo dembiilayaala naloo soo diray qolyo dembiilayaala qisadu dee iyadoo sii faahfaahsan baynu suuratu hudiya kusoo marnay waa qowmu luud oo deganaa iminka halkaa la yidhaahdo urdu ilaa aala luutin nebi luud aalkiisa mooyaane waa inta hablihiisa ee muuminiinta innaa lamunajuuhum ajmaciin see u dhanyin waanu nabadgelin doonaa ila imra'atahu habartiisa mooyaane taas iyadu nabadgeli mayso qadarnaa waxaanu qorshaynay innahaa la mina alkhaabiriin inay noqoto kuwa ku hadhaya cadaabka taas ilaahay xaggiisay ka qorshaysantahay annagana waa ku haysanaa marka taa iyada cawlaa loo jari qoyskan way ka tirsan tahaye laakiin way ka hadhi falamaa jaa aala luutin ilmursaluun nebi luut aalkiisii markay u yimaadeen rusushii malaa'igta ahaa ee lasoo diray qaala wuxuu uhi innakum qawmun munkaruun nebi luut baa odhanaya waxaa idinku tihiin malaa'ig yahay qolyo la inkaaro macnaha aan la garanayn qaaluu waxay idhaahdeen bal ji'naaka waxaanu kuula nimi bimaa kaanuu fiihi yamtaruun cadaabkay ka shakisanaayeen ay kulahaayeen keen cadaabkii ay kulahaayeen keen kii baanu la soconnaa waxaynu isaga fududaynaynaa qisadu dee carabka u marinaynaa dhul badan bay nagu soo martay qur-aanka kariimka ah iyadaa isfasiraysa wa ataynaaka waxaanu kuula nimi bilxaqi baanu kuula nimi haddaanu malaa'igtan soconaysannahay wa innaa la saadiquuna run baanu sheegaynaa ha ka shakiin fa asri biahlika haddaba reerkaaga guuro geli luud haddaad tahay reerka kaxee biqidcin min alleyli qayb habeenka ka mida intuu habeenku weli daran yahay guuro geli watabic adbaarahum xaggooda dambena soco iskaba raaciyay kala hadhin walaa yaltafit minkum axad cidinayay xagga dambe eegin ciddad ka naxaysaa la eegeegaaye waa cadowa la halaagaya ha eegina wandur xaytu tu'maruun meesha la idin faray unu socda halkaa ku jihaysto khilaafka iska ilaaliya wa qadaynaa ilayhi buu ilahay waxaanu u waxyoonnay daalika alamr cadaabkaasaanu u waxyoonnay inuu cadaabkaasi dhici doono waktigaa loo cayimayna uu dhici doono ee subaxa ah ayaanu u waxyoonnay ana daabira haa-ulaa'i baanu u waxyoonnay kuwaa iyagaa daabirkoodu waa ka ugu dambeeya maqtuucun waxa gow laga dhigi doonaa musbixiina iyagoo waa bariisanaya ana daabira haaulaa'i maqtuuc daabirku waa ka u dambeeya daabir lqowm ka ugu dambeeya wuxuu cidhibta la jari doonaa digta laga jarayaa musbixiina iyagoo waa bariisanaya waa berigaa lagu kala ayaa ilaahay kuwaa ka food qaadaya wa jaa-a ahlulmadiinati kuwii magaalada saduum deganaabaa u yimi malaa'igtii oo la jooga luud oo warkanna loo sheegay warka marka dambe ay u sheegayaan laakiin dee way yimaadeen iyagoo malaa'igtii ay soo gaadheen oo ay u socdaan kuwan halaagooda way yimaadeen yastabshiruuna iyagoo bushaaraysanaya guuldarada dhacdee waxay ku bushaaraysanayaan waa raggan aa wax ka daydeen qofka marka caqligu ka lumo xumaantu way u sallaxan tahay aada buu ayuu la yaabsan yahayba qofka ku diidanba isna way u iftiimaysa qaala markaa wuxuu leeyahay nebi luud ina haaulaa'i dayfi kuwani waa martidaydiiyo falaa tafdaxuuni haigu fadeexadaynina waar haigu fashilinina buu leey waar maganta haiga qaadina waataquu llaha walaa tukhzuun ilaahay ka cabsadoo hay guuldaraynina ciddii caqli lehee fidro iyo abuur wanaagsan lihi sidaasay uga dhiidhiyaysaa cidda martida iyo maganta waa wixii xumaanee lagu samaynayo waa midh wanaagsan in la magan geliyo qofka markuu dhowrsoon yahay ee aanu mujrim ahayn qaaluu waxay idhahdeen awalam nanhaka miyaanaan kuu diidin can ilcaalamiin ay can duyuufi alcaalamiin caalamiinta oo dhan ee isku jira martidooda war ora miyaanaan ogeysiis kuu siinin sheegaya martida ha la iska daayo marti ha soo dhawaysan sawtaan hore kunidhi ba ogeysiisiyaad khilaaftay qaala markaa wuxuu idhi haaulaa'i banaatiin kuntum faaciliin kuwaasi waa hablahaygii haddaa xumaan samaynaysa haddaa wax samaynaysaan in kuntum faaciliina haddaad jinsigan iyo baahidan gudanaysaan bal hablahayganaan intiina soconaysa idiin guurin doonaa saas saasaa markaa iyadoo qisada halkaa socotaa ilaahay aayaddan uu dhex geliyey kolkaa ilaahay wuxuu uhi lacamruka cimrigaaga ayuu qasami bay ka dhigantay cimrigaaga ayaan ku dhaaranayaa nebi maxamedowe inahum kuwan gaaladae quraysheed lafii sakratihim yacmahuun lafii sakratihim waalidoodiibay yacmahuuna ku indhalaayihin hadday kuwaa hore ku indhala ku indhalaayeen falka noocaas iyo akhlaaq xumada kuwana akhlaaq xumadii iyo indhalaantiibay halkii kasii wadaan marka wuu isku shabahay rabbi lacamruka cimrigaagan ku dhaartay inahum kuwaa qawmu luud waalidoodiibay ku indhalaayihin laakiin khitaabkani dee nebigu u socdaa ile qur-aanku ma soo degayn luude wuxuu ku soo degay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka kuwaasaa waallaa iyo kuwanaa waallaa labadaba layidhi ilaahayna wuu ku dhaaran karaa wuxuu doonayo ee inagunbaa laynoo diiday inaynaan ku dhaaranin inaynu ku dhaaranno cid aan ilaahay ahayn inagu cid aan ilaahay ahayn kuma dhaaran karno laakiin dee ilaahay adiga arko wax walba uu ku dhaaran karaa ile waa makhluuqiisii qisadii baad sii waday marka fa akhadathum sayxatu qaylaa qabatay mushriqiina iyagoo waa beri qorax soo bax jooga markay qoraxdu soo baxday de waa musrixiina iyo musbixiina iyo mushriqiina waa isku dhow yihin markii waagu dilaacay qoraxdu ay soo baxaysay ayaa qayla ku dhufatay qayladani malaa'igta ilaahay way ku qaylis carooggii ilaahay baa lagu afuufay ee sawaariikhda soo dhacaysa iyo gantaala haystadaha iyo qayladoodii wey fa jacalnaa waxaanu yeelnay caaliyahaa xaggeedii sarraysay saafilahaa xaggii hoos malaggu baalunbuu hoosta ka geliyay wuu rujiyey dabeedna waa afgembiyey waamdarnaa calayhim magaaladaa waxaanu ku shubnay iyagii waxaa lagu shubay xijaaratan min sijiil dhagaxaan dhooba la dubaya oo mutaxajira macnaa aada u adag dhagaxaan aada u khatara oo kuwii lagu ganay ama lagu afrogay qoladii asxaabulfiil oo kale ayaa ilaahay uu ku riday marka tani waxay tilmaamaysaa haddii nimankii lagu qayliyo wadnuhu goo dhulkiiba lala rogay dhagaxaantan dambena waa cadho ilaah oo kasii daba tagtan wixii insaan dili lahaa oo dhan baa lagu ururiyey qayladaa ku filay dhulkoola loo afrogaybaa ku fillaa tan kalena ilaahay wuu sii raaciyey ina fii daalika baa ilahay uhi qisadaa la idiin soo sheegay la aayaatin lilmutawasimiin aayadaa ugu sugan lilmutawasimiin lilmuta'amiliin walilmutafakiriin walilmutacidiin dadka waxuun qaadanayo ee waantoomaya alwasmatu ama asima calaamaddu waxa weeyaan simadu waxa weeye calaamadda ama tawsiimku waa calaamadda oo simatu libil ama kaana rasuulullahi yasimu ibila sadaq waxa weeye geeriyoo la calaamadinayay ama la suntayay marka waa dadka intay caalamka eegaan dabeetana calaamooyinka iyo awoodaha ilahay caalamka uga muuqanayaan wa inahaa magaaladaa la halaagay la bisabiilin muqiim waddo furan bay ku sugantay waddo furan dhulka la maraa midna waa waddo xidhan oo baali oo laga guuray midna waa waddo muqiim ahoo furan oo waxaa la yidhaha waddadaas waa mid jabsan ama furan oo la maro marka magaaladii saduum la odhan jiray ardu sham bay ku taallaa imikaba markaad safraysaan waa muqiim oo waa martaan hadda oo waa arkaysaan inna fii dalika la aayatan lilmu'miniin dadka alla rumeeyey calaamo weyn baa ugu sugan wain kaana waxay ahaadeen asxaabulaykati la daalimiin qoladii kayntu dulmi falayaal bay ahayd aa qawmu shucayb oon ka ag fogeyn iyaguna dulmi falayaal bay ahayn haddii laydiin sheegay in la halaagay faintaqamnaa minhum waanu ka aargudanay oo ilaahayna halaagiisiibuu ku afrogay sixeel dheer baa looga warramay qisadooda fii suurati huod iyo suuradaha kaleba wa inahumaa labadan qolo qawmu luud iyo qawmu shucayb la biimaamin mubiin wadacad bay ku sugan yihiin wadacad imaamku waa wixii lagu daydo haddii imaamina tukanayaynu ku dayan iyo hadduu ina hogaaminayo labadaba waa la dabagalaa waddadana waa la dabagalaa waddada way ku hogaaminaysaa iyadaa imaamku ahoo way ku wadaa marka wadda cad bay ku sugan yihin oo taa horun bay isku macnayn aayaddaa hore oo waddo imikaba la maro ama waa waddo macnawi ah oo hal jidka ay mareen ilaahay mujrim oo dhan buu marinaya walaqad kadaba waxaa beeniyey iyaguna asxaabulxijri qoladii hamuud weeye xijriguna waa meesha dhagaxaanta urursan leh meeshaasay degi jireen almursaliina bay beeniyeen wa aataynaahum aayaatinaa baanu siinay mucjisooyinka iyagii layaabka badnaa fa kaanuu canhaa mucridiina way kasii jeedsadeen hashii cajaa'ibka badnayd ee qur-aanku ka warramay horumarkoodii baa ilaahay uu ka warramaye xadaaradoodii inaanay waxba ansicina wuxuu ihi wa kaanuu yanxituuna min aljibaali buyuutan guryay ka qori jireen ay ka farsamayn jireen buuraha aaminiina iyagoo isku wada inay ku xasilaan cabsi kaga aamin noqdaan iyo balaayo ku dhacda buur baa la qufayaa hoosteeda dabeetana guri dhagabaa laga siinaya daaqadiyo albaabadeyda fa akhadathum usayxatu musbixiin qaylaa ku habsatay goor waagu baryayo ilaahay awliyadiisa wuxuu uheeliyaa subaxa acdaadiisana wuxuu halaagaa waktigaa famaa agnaa canhum waxba kamuu tarin maa kaanuu yagsibuun waxay shaqaynayeen wax badan bay shaqeyn lakin waxba uma tarin meel kastoo la galo ilaahay ka difaaci weyn wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa buu laha yidhi cid iyo dhul iyo inta ka dhaxaysa umaanaan abuurin ama kumaanaan abuurin ilaa bilxaq xaq baa lagu abuuriya cadaalad iyo xigmad wa ina asaacata la aatiya qiyaamaduna way iman caalamkan dhan ee ilaahay saa u abuuray saa u qotomay habaysan marka qiyaamadu timaado uu afrogi fastax iska dhaaf asafxa aljamiil dhaafitaan wanaagsan wax kastoo lagu sameeyo iska weydaaro yay ku murug gelinin ha walaacin ha ka dhicin waddada hayso markii dambe jihaadka la farayna dee weerar buu ku qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waddadaa laga duway lama weydaaranina ina rabbaka ilaahaagu huwa isagu alkhallaaqu alcaliim kii abuurid badan weeye kii ogaansho badan weeye waa khallaaq waxba kuma adkaadaan isaga wax walbana wuu ogyahay alla siduu ugu nicmeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqoonta iyo ogaalka iyo nicmaduu siiyey iyo cilmigaa ilaahay ugu mano sheegtay markaasaa rabbi waxau uhi walaqad aataynaaka xaqiiqanima waxaanu ku siinay sabcan min almathani toddoba kuwa soo noqnoqdo ah waalqur'aana alcadiimi iyo qur-aankii weynaa culimada qaarkood waxay ku macneeyeen toddobada suuradood ee dhaadheer marka tawba iyo anfaal la ysku daro dar ka mid ihi waxa ay ku macneeyeen waa sida aynu rajaxayna ama xadiidkuwa uu tilmaamayo suganiye faatixada suuratu lfaatixa oo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nebi ka horreeyey inaan la siinin waa toddoba aayadood oo soo noqnoqda waana qur-aankii weynaa waa acdamu suuratin fi lqur-aan suuradda ilaahay u dooray salaadiisa qur-aanka dhexdiisa marka waa toddoba aayadood soo noqnoqda waa qur-aan weyn ilahay baa ugu mano sheegtay haddaba adoo taa haya oo dunyadaa haya oo qaniya laa tamudanna ha u taagin caynayka indhahaaga ilaa maa matacnaa wixii aan ugu raaxaynay bihi isaga aswaajan qaybo minhum gaalada ka mid a diin baad haysaa iyo faatixa baad xafidsan tahaye nicmadaa la siiyey gaalada waxba indhaha u taagin nebi maxamedow aswaajan minhum waa qaybo gaalada ka mid a waxaan ugu raaxaynay walaa taxzan calayhim hana u murugoonin ambashaday ambadeen ha ka murugoonin waxay heleen ha u murugoonin awoodday heleen ha ka murugoonin waqfid janaaxaka garabkaaga waxaad u raaricisaa lilmu'miniina dadka alla rumeeyey iyaga dugso u hesho oo walaa u samee kuwa horena balaa ka samee oo ka beri noqo marka waxa weeyaan diinta ilaahay ku siiyey waa raasamaalkii rasmiga ahaa dadka aada haysataana waa mu'miniinta cadowga iyo dadkooda iyo dunyadoodana ka had oo ka beri noqo saasaa ilaahay uu nabiga caleyhi salaatu wasalaam faray innagana waa tii uun ilaahay baana addoommaha yaqaanee in badan oo dee dadka caalamkan joogaa hadday doonaan islaamba ha sheeganayeene indhahooda waxay ku fiiqayaane u hanqaltaagayaanuun halkee ee gaaladiiya waxay hayaanun waxaasee warkaanuun arsaaqad arsaaqad meel kaleba laga dayaa inaanay jirin bay aamineen in badan oo ka midi kala ka iyagu caawiyaan ka iyagu usoo jeedsadaan ka iyagu garab qabtaan kaasunbaa wax ah walaa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bih waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedo wadiifadaada dadka u caddeeyo inii ana nadiiru lmubiin anugu waxaanay mid digayo digniintiisu ay caddahay dadkana u caddeeyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam innaguna inaynu u caddayno inuu doorkiisii qaadano wey halkaa horey marka ku xidhantay walaqad aataynaaka sabcan min almahaari baanu ku siinay toddoba aayadooda soo noqnoqdo waa aataynaaka oo bimacnaa anzalnaaka kamaa anzalnaa sidii aanu ugu soo dejinnay cala almuqtasimiina kuwii qaybsaday kuwii qaybsaday saanu iyagaba kitaab ugu soo dejinnay ayaanu adigana kan kugu soo dejinnay kuwa qaybsadayna waa yuhuud iyo nasaaro waxay qaybsadeenna waa kitaabkoodii oo ilaahay baa ka warramo waxau idhi aladiina waa kuwa jacaluu lqur'aana kitaabkii lagu soo dejiye ka dhigay cidiina qaybo afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd kitaabkiibay badh rumeeyeen way soo dhawaysteen badh waa qayb kalena xaggaasay iska dhigeen qayb waa la qariyay qaybtani naanfici mayso qaybtani madaxda way ku adagtay tijaarta way ku adagtay xaggaasaa la dhigay jacala lqur'aana cidiin marka qur-aankaasina waa kitaabkii tawraade lagu soo dejiyo dee magaciisii unbaa keena la mid noqday almuqtasimiina waa iqtasamuu kitaabahum saasay uqaybiyeen waa markaa dee ismigan faacil waxa uu ka yimi iqtasama iqtasamo bimacnaa inqasama ana waa lagu macneeyey kamaa anzalnaa saanu kitaab ugu soo dejinay cala almuqtasimiina kuwii qaybsamay ee kitaabkoodiina saa u qaybiyey ee firaq iyo qaybo noqday dhowr iyo toddobaatana cala almuqtasimiina waxaa kaloo lagu macneeyey kuwii dhaartay ee nabiga u dhaartay calayhi salaatu wassalaam wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun qaaluu taqaasamuu billahi lanubayitanahu ahla taqaasamuu billahi saalix bay leeyihiin ilaahay aan isugu dhaaran oo koox baa shiraysa marka intaynu caawo ismiranaynu isdhaarsanno aan digta ka jarno dafirno marka nimankii quraysheedna saasay isku dhaarsadeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo qur-aankiina cidiina bay qurayshi ka dhigtayoo intani waa kahana intani waa sixir intani waa faal intaasi waa saatiiru lawaliin qur-aankiina way qeydiyeen nebigiina way u dhaarteen inay dilaan fawarabbika baa ilahay uhi waan isku dhaartaye lanas'alanahum ajmaciin dhammaantood waanu su-aali doonaa camaa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen ayaanu su-aali doonaa sida ay u dhan yihiin ilaahay baa kaga daba iman doonoo ku daba taagan marka ilaahay inuu dadkiisa ka warhayo iyo dareenkooda iyo mawaaqiftooda aragtiday ka leeyihiin waxyiga intoo dhanba alla waa qiimeeyey nebiguu soo hordhigay calayhi salaatu wasalaam hanjabaadaana waa ugu soo gebagabeeyey waxaa la faraya haddaba inuu waajibkiisa fuliyo kuwa wadada taaganna ilaahay uu kaga filaan doono wallahu aclam